الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما أما بعد وحديثك كن يشن بقل سديدي أفرتا كمذا باب صلاة الخوف baabka sheegaya sida loo tukado salaada cabsida marka cadow laga cabsanayo cabsi oo dhammina sidoo kale weeye hadduu qofku naftiisa u cabsada iyo hadduu cid kale u cabsadaba iyana waa loo tixgelin doonaa oo maalan isagoo salaada ku jira haddii naftiisa dhib soo gaadhayo wuu badbaadin doonaa isagoo salaadana ku jira haddii kabihiisa lala cararo wuu ka soo ridan cadowga haddii maalkiisii la qaato haddii ilmo yari dad ku dhacayo haddii indhoole meel ka sii dhacayo salaada ku joogoo ku jir oo dhibkaasi ha dhaca lama odhanayo islaamku taa uu ka naxariis badan yahay laakiin wuxuuna las odhanayaa salaadiiyo sidaa isugu wadi karta arrintaa isugu wad salaat lkhawf waxay culimmadu isweydiiyeen hal kaanat makhsuusatan binabiyi am laa nebiga ma ku gooni ba ahayd mise ummadduna way la wadaagtaa a'immada qaarkood baa waxay leeyihiin nebigay ku gooni ahayd dee waxaa layihi markaad dhex joogto baa layihi idaa kunta fiihim markaad iyaga asxaabta dhex joogto marka haddaanu dhex joogin lama ogaya bay leeyihi qowlka culimadu u badan yihin waxa weeyaan in nabiga laga dayanaya calayhi salaatu wasalaam maadaamuu yihi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli sidaa aragteen aniga u tukanaya idinkuna u tukada su-aasha labaad waxa weeye ma safarkunbay ku gaarta mise xadarkiiyo nagaadigana waa lagu tukan karaa culimada qaar baa qaba safarkun inay ku gaarteen laakiin nagaadigana waa lagu tukan karaa say u badan yihin marka la eego a'imada qaarkood axaadiidtan qaybunbay qaateenoo way tarjiixiyeen sida imaamka weyne ibnu cabdilbar la yidhaahdo wuxuu leeyahay xadiidu ibnu cumar aqwa waa xadiidka kun iyo shan boqol iyo afar iyo konton kaasaa xoog badan buu leeyahay axmed ibnu xambal wuxuu leeyahay salaadani toddoba nooc bay ku soo aroortay toddobada noocba in loo tukan karaa waa jaa-is laakiin isaga iyo shaafici waxay u yaro leexdeen xadiidka boqol iyo aan idhaahne kun iyo shan boqol iyo lix iyo soddone uu warinayo sahlu bnu abi xasm ibnu xasam isagu mujalad gaara ayuu ka qoray salaat lkhawf salaada cabsida kitaab gaaruu ka sameeyey waxaan u leeyahay nebiga waxaa ka sugmay afar iyo toban weji alqasaar ninka la yidhaahda reer maaliki ama madhabta maalikiga culimadeeda ka mid ah waxa uu leeyahay nebigu sallaahaa cashra maraat waxa uu tukaday toban jeer ibnulcarabi oo isna culimada maalikiyada ka midi waxa uu leeyahay sallaaha arbacata cashara mara nebigu afar iyo toban jeer buu tukaday laakiin waxa uu leeyahay isagu zaylici kitaabkiisa takhriijka ee nasburaya wuxuu nebigu ku tukaday fii casharati mawaadic toban meelood marka se la eego cilmu siira walmaghaazi culimada muxaqiintu siday ka soo ururiyeen afar meelood unbaa sugan oo aada u sugan inuu nebigu ku tukaday afartiibana waa inagan maraynay dariskii kan ka horeeyey riqaac badnu nakhlin cusfaan diqirod sanadeebay ahayd ayay culimmadu isweydiiyeen oo la jideeyey waxay u bateen qaswatu daati riqaac dagaalkii karmoole ee sanadii lixaade ka dambeeyey ghaswatu laxzaab noocyadeeda laba qur-aankaa sheegay oo waa inuu imaamku laba ragcadood intuu tukado ragcadba labada jamac colkiina laba jamac u qaybiyo oo jamacba mar uu ragcad tukiyo ragcaddooda kalena gaar u tukadaan isna bedelaan midda kala midda kalena waxa weeye mid aynaan xadiidka ku haynin oo ah kayfama amkan dariiqo kasta oo suuragal ay kugu tahay inaad cadowgana iskaga celiso cibaadadana u gudato waa taa ilaahay uu tilmaamay farijaalan aw rukbaanan inta kale ee ka soo hadhay dee waa inagii arkaynay oo midi waxa weeye waxay waafaqsantahay dariiqada qur-aanka oo waa kaa nebigu qaybiyey asxaabta midina waxay ahayd in salaadii la isna bedelo cadowga horjoogsigiisii salaadiina lagu wada jiro midina waxa taasoo kayfiyooyin dhowra lahayd mar lala rukuuco mar nebiga calayhi salaatu wasalaam dee uu ragcad ragcad tukinayay kayfiyooyin dhowra ayay lahayd oo dib ugu noqon doonta riwaayaadka markaa riwaayadaa sheegaysa noocyadeeda kala duwan in lala xidho nebiga lala exraamtana iyaduna waa xaalad gaara xaalad gaara waxa ah in qolo ma ragcad la tukaday iska tagaan qolada kalena ragcad la tukadaanay iska tagaan manaa qolo way ragcadda la tukanayan way iska tegayaan qolada kalena way imanayaan ragcad bay la tukanayaan way la salaamo naqsanayaan taasina noocyadeeda kala duwan waa xaalad xaaladda saddexaad waxa weeye inu arki doono inuu qolo walba tukiyo salaad gooniya salaad gooniya kuwana laba ragcadood buu tukinayaa kuwana laba ragcadood buu tukinayaa isagu laba jeer buu tukaday ummaduna qolo waliba salaadoodii bay tukadeen saddexdaa qaybood bay u badan tahay ama aan idhaahna ee markaas taa kayfa ma amkarana lagu daro waa afar nooc laakiin tobaneeyo ku dhow tafaasiisha daakhiligaa marka la eego marka tafaasiisha daakhiliga ee qayb waliba usii qaybsamaysa shaqo guri baad u qaadan oo axaadiistan aynu marayni ayaad aada usii egeegi doontaa markaynu soo ururino baxiga ay culimadu ka sameeyeen si koobkooban waa inahaa can abi cayaasha zuraqi ana nabiya sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu aha musaafa alcadow cadowga ayaa uu halka hortiisa taagnaa dee cusfaana meesha la ydhaah meesha cusfaan la ydhaah buu cadowga u saftoo hortiisa taagnaa wa cala lmushrikiina khaalid ibnu waliid nimanka gaalada waxaa ka madax ahaa khaalid ibnu waliid markaa intaanu khaalid islaaminba ayaa dagaalkan isaga ah la waajibiyey salaatul khoofka macnaha la jideeyay habkii loo tukan lahaa fasallaa bihim annabiyu duhra markaa nebigu asxaabta salaada duhur buu tukiyey qaala lmushrikuuna gaaladiibaa markaa waxay idhaahdeen ina lahum salaata waxay leeyihin salaad bay muslimiintu leeyihiin bacda haadihi salaadan duhur ka dambaysa hiya axabu ilayhim looga kalgacal badan yay ka jecel yihiinba min amwaalihim wa abnaa'ihim dadkooda iyo duunyadooda muslimiintu waxay leeyihiin salaadan duhurka mid ka dambaysay ka jecel yihiin carruurtooda iyo iyo xoolahooda marka waxay gaaladu qirayaan asxaabtu halka ay jacaylka cibaadadu ka taagan yahay gaalkiibaa ka garaabay waalfadlu maa shahidat bihi alacdaa fadlina waxaa la yidhaha kow cadowgu kaaga markhaati kacaba taasina wuxuuna asxaabta u korinaysaa haybad marka la ogyahay qofku inuu diintiisa daacaduyuu ku dul dhimanayo cidinaha weysan mayso fasallaa bihim rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam alcasr casarkiibuu markaa tukiyey marka iyaga waxay leeyihin kolleyba salaada ay dadkooda iyo duunyadooda ka jecel yihiin dayn maayaane markay isku ururaan casarka aan ku bogsano oon ku habsano tashigaasay gaadheen labadii safna way isu dhow yihiin oo dee wax yar baa laysu jiraa oo waxa ugu badan la iska ilaalinaya waa leebka kala gaadhaya fasafahum safayni khalfah markaa nebigu asxaabtii wuxuu safay laba saf ayuu xaggiisa dambe safay jamciibuu laba u qaybiyey farakaca bihim rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama jamiican dhammaantood intuu la xidhay faatixadii la akhriyey ayuu la rukuucay falamaa rafacuu ru'uusahum markii lasoo wada tooseen rukuucdii laga soo toosay ay madaxoodii soo kor yeeleen sajada bisafi aladii yaliih markaa safkii ku xigay buu la sujuuday wa qaama alaakharuuna safkii dambena way taagnaayeen falamaa rafacuu ru'uusahum min asujuud markii sujuuddoodii ay ka soo tooseen safkii hore iyagoo nebiga la soo kacay sajada asafu lmu'ahar safkii dambe ayaa sujuuday birukuucihim maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam maca rukuucihim maca rasuuli illah iyadoo loo geeyey rukuucday nebiga la rukuuceen iska fiirsa halkaa macnaheedu waxa weeye rukuuc way qabeen sujuuddii baa ka maqnayd markaa iminka sujuuddii bay u foorarsadeen markuu nebigu soo toose wey marka birukuucihim tani dee rukuucdii hore ugu joogta sujuuddiibaa ka maqnaa marka kolkan dambe sajada safu lmuahar safkii dambe ayaa sujuuday birukuucihim maca rasuulilah maca rukuucihim maca rasuul rukuucdii waa sujuud loo geeyey oo lagu xidhiidhiyey rukuucdii kolkii hore nabiga ayla rukuuceen marka lafdigaasi cidluu taagan yahay macnihiisu saasuu noqonaya uma taahara asafu almuqadam safkii xagga hore ayaa dibu tallaabsada oo markii ragcaddii labaad la isugu wada yimi ee qolo waliba ragcaddeedii koobaad dhammaysay tii labaad lagu jiro safkii hore dibu tallaabsaday wataqadama safu lmuahar safkii dambena hore u kacay way isbedeleen faqaama wuu istaagay kullu waaxidin minhum fii maqaami saaxibi qof waliba wuxuu istaagay uun saaxiibkiisii meeshiisii oo qofba qofunbuu ku beegmay dadku markay tababaran yihiin dhib ma leh oo askarta iminka adiga arkayoo isla jaanqaadkoodu aada buu u sahlan yahay waayo way tababar qaateen marka asxaabtan safka hore iyo safka dambe midiba midunbuu bedelay balaayaba ma jirtaba waxaanoo dhaqdhaqaaqna waa la saamaxay uma rakaca bihim rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama jamiican markaa asxaabta dhammaantood buu nebigu la rukuucay waa ragcaddii labaad falamaa rafacuu ru'uusahum min arukuuci sajada safu aladii yaliihi waqaama alaakhar marka sidii unbay noqoto iminkana waxaa la sujuuday safkii hore ee ku xigay oo dee kolkii hore dib dhacay falamaa faraquu min sujuudihim markay sujuuddoodii ka baxeen safkii hore sajada alaakharuun kuwii kale ayaa dee iyaguna sujuuday oo iminka kadaal u dhacay uma salama anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu uu salaamay calayhim dushoodu salaamay oo wuxuu u salaamay dee marka had iyo jeer jamaca aynu wada tukanayno dee soqolaba qol ay salaamaysa oo salaamtan midig iyo bidix aynu eegayno dee inaguna waynu isu salaamaynaa dadkeennan hareeraha kala xigaa malaa'igta hareeraheennana waynu salaamaynaa iyo mu'miniinta ilaahay ee caalamka bar iyo galbeed xiga marka la yaab male in calayhimta sideeda lagu daayo ama uma salama anabiyu calayhim ay macahu ula wada salaamo naqsaday marka ataxiyaadku bele ma laha oo isaga laysku gaadi kari maayo kolkii ataxiyaadka laysugu yimid dee halkaasa cadowgii laga arkaya qibladu xigaa marka xadiidkani wuxuu sii faahfaahiyey sababta ay ku timi in la jideeyo salaada noocan ee isfeeraarinta leh ee la ilaahayna la caabudayo cadowgana la ilaalinayo sababtaasay ku timi waxaa kaloo xadiidka aynu ka faa'iidaysanaynaa ilaahay siduu addoommaha ugu naxariisanayo subxaanahu watacaala in cibaadadiisana la guto sida la kari karayana loo guto jihaadku waa cibaado salaaduna waa cibaado waxaa ka muuqanaya oo kale inaanu raggu quus lahayn qof kasta oo xun waa in la maacuudiyaa ama dhib badan ilaa inta laga quusanaya khaalid ibnu waliid ilaa sannadaa toddobaad buu dagaalka soo waday laakiin haddana waxaa lagu nastay dhowrkii sannadood ee uu islaamka ahaa iyo intii dambuu sii jirayba intii hore ee uu geystayba mar intaasuu soo baday idan markaa bani aadamku shar iyo khayrba uu leeyahay markaa qofka sharka badani marka dambena ka u khayr badan buu noqdaa maadaam huwa huwa arajulu lqawiy qofka dee qawigaa wiye can abi cayaash azuraqi qaala kunaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam bicusfaan فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد فقال المشركون لقد أصبنا منهم غرة لقد أصبنا منه غرة وحين كهل لبيدا غرة كدو الضوف وحين كهل لنمانكي الضوف ينكوي راري كرنا إلا وإلا يستهان سنة ياي ولقد أصبنا منهم غفلة غفلت بين كهل غفلت waqti ay warmoogaan ku dhici karaan oo aynu jaanis ka faa'iidaysan karno fanazalat yacni salaat salaatu lkhawf salaatu lkhawf baa waxay soo degtay bayna duhri waalcasr marka halkaa waxaa kaaga muuqanaya xikmatu tadaruji fi tashriic sharci dejinta samaawiga ah xikmadda ku jirta oo amarba wixii ay addoomuhu u baahdaan ayuu ilaahay ogyahay oo uu kasii warhaya waxay u baahan doonaan buu ogyahay mar qura wuu soo dejin karayay laakiin qur-aanku saddex iyo labaatan sano iska soo dabadegayay aayadda boqol iyo laba ee suurat nisaa duhur iyo casar dhexdood bay soo degtay sababtiina tanay ahayd mar loogu baahi badan yahay bay soo degtay oo la yaabsan yahay amaba dee cadowgiiba mu'aamaradii halkaa marayso ayaa ilaahay jawaab uga dhigay markaa kolba wixii loo baahda iyo kolba wixii xal u ah dadka ayuu ilaahay soo dejinayay فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ففرقنا فرقتين laba qaybood buu noo qaybiyey firqatan ayuu noo qaybiyey tusallii maca nabiyi wa firqatan yaxrusuuna qolo isaga la tukatiyey qolo gaadha oo isaga ilaalisa fakabara biladiina yaluunahu waladiina yaxrusuunahum labada qoloba uu la xidhay uma rakaca faraaca haulaai wa ulaaika jamiica uma rakaca farakaca haulaai wa ulaaika jamiica labadii qoloba labadii safba way wada rukuuceen waanay wada xidheen uma sajada aladiina yaluunahu waxaa sujuuday markaa kuwii isaga ku xigay wa ta'ahara waxaa dib dhacay haaulaai kuwaa aladiina yaluuna kuwii nebiga la xidhiidsanaa dibba u tallaabsadeen wataqadama alaakharuun kuwii markaa xagga dambena hore usoo mareen fasajaduu way sujuudeen kuwii xagga dambe joogay sujuuddoodii uhadhanay dee uma qaama farakaca bihim jamiica athaaniyata markii dambena intuu istaagay buu dhammaantood la wada rukuucay ragcaddii labaad biladiina yaluunahu wa biladiina yaxrusuuna kuwii ku xigay iyo kuwii gaadhka ahaa labadiiba la wada rukuucay sidaasi buu yeelay uma sajada biladiina yaluunahu safkii hore usoo maree ku xigu haddana la sujuuday uma ta'aharuu dib bay mareen faqaamuu fii masaafi asxaabihim way bedeleen qoladii hore wataqadama alaakharuun kuwii kalaa soo horu maray fasajaduu uma sallama calayhim ula salaamo naqsaday isbedelkaas iyo fakaanat likullihim rakcataani rakcataani maca imaamihim qolo waliba laba ragcadood laba ragcadood bay imaamkooda la tukadeen meeshii salaadii waa la wada xidha waana laga wada baxay waana la isbedelay can abi bakrata ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam salla bilkhawfi rakcatayn laba ragcadood buu tukiyey cabsida uma sallama markaasuu salaamo naqsaday uma sallaa bilqawmi alaakhariina rakcatayn qoladii kalena laba ragcadood buu tukiyey tanaa cusub uma sallama uu la salaamo naqsaday fasalla nabiyu arbacan kayfiyaddanna waa mid gaar ah qoladan hore wuxuu tukinayaa laba ragcadood way u dhammaanaysaa isagiiyo iyagaba kuwii dambaa imanaya wuxuu tukinayaa laba ragcadood oo isagii sunno u ah oo salaatu mucaada isaga salaad la soo celiyey bay u tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam jamicii hore ayuu tukiyey faral bay ahay maadaam jamaca horena jamaca kalena rasuulka uu baahan yahay iyagoo inay isku jamacsadaanna u baahan yihiin jamcii baa la ilaalinaya markaasuu iyagana laba tukiyey marka isagii waa afar iyagana waa laba laba riwaayadana waa saxiix waa kayfiye kaleo iyaduna aada isaga dhib yarba marka waxaad halkaa ka faa'iidaysaa in lagu xidhan karo salaad faral ah adoo tukanaya qof sunno tukanaya inaad ku xidhan karto on lagaaga baahnay inaad ku gujiso iyo inaad taabato midna soomaalida haddii ay u yimaadaan qof tukanaya oo aanu ogeyn inuu sunno tukanayo inuu faral tukinayo faral tukanayo way taabtaa taa macnaheedu waxa weeye ma sunnaad tukanaysaa mise waa faral marka kii kalena haddii uu tukanayo sunne gacantu sidaa odhanaya iga joog ha igu xidhanine waa isdilaax yar oo ay isla yaqaanaan laakiin khalad ah yaa yidhi laguma xidhan karo sunne waa ka nabiga calayhi salaatu wasalaam salaadiisa dambe waa sunne waxaa laga qaadanayaa jamaca iyo heerku gaadhsiisanyi salaadii horta heerkay gaadhsiisanta jamaceediina heerku gaadhsiisanyi bal dagaal baa socda markaasaa lagu yaa salaadii la dayn dagaal baa socda markaasaa lagu jamci yaan la dayn marka iyadoo masaajkii laga tukanayo gurigaa agtiisii ka hurinayso ceeb bay kugu tahay ilaahay agtiisiiyo ummadda agteedaba can abi bakrata ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam salla عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين لما ركعت بتكي كوح كمدا علكي ثم سلم وسلام نقصه ثم صلى بآخرين أيضا قائب كلنا وحتكي ركعتين ثم سلم مركا حديث كان جابر يا أبي بكر تأس كمدا أو سمر خاتك عيا لبدا أصحابي عن سهل بن أبي حثمة في صلاة الخوف قال يقوم الإمام إمام كو استاغا مستقبل القبلة سوى قبلة لو جيدا وتقوم طائفة منهم معه قولك لنا ويسلا تاغيا وطائفة قبل العدو قولنا عدو غير جوكسنيا وجوههم إلى العدو وجهود عدو غير جين ويسر تاغي فيركع بهم ركعة ركعة بتكينيا قولنا لحرت ويركعون لأنفسهم naftoodana way u rukuucayaan rukuuc ragcaddii kale wayasjuduuna sajdatayni fii makaanihim laba sujuudoodna waxay la imanayaan iyaga oo halkoodii taagan macnaheed waxa way ragcaddaa markay la dukadaan way ka goosanayaan deg deg bay u rukuucayaan laba sujuudoodna dhag ugu siinayaanoo ragcaddoodii kale ah nebiguna wuu taagan yahi intaa waa taa ayaddu macnaha ay sheegayso yadhabuuna way tegayaan ilaa miqaami ulaaika qoladaa difaaca ku jira halkoodii bay tegayaan kol hadday labadoodii ragcadood dhamaysteen iyagoo midna nebiga la tukaday midna gaar u goostay wayajii-u ulaaika kuwaasaa imanaya iyadoo nebigu weli taagan yahi fayarkacu bihim markaasuu la rukuucaya wayasjudu bihim sajdatayni laba sujuudood buu la sujuudayaa fahiya lahu hintaani dee nebiga waa u laba ragcadood markaa walahum waaxida iyagiina waa u midh keliya uma yarkacuuna racatan raca racad ragcad bay tukanayaan wayasjuduuna sajdatayni laba sujuudood bay sujuudayaan jamcan dambe markaa qolo qolana ragcaddii hore way ku xidhatay qolana ragcaddii dambe qolo way la xidheen qolana way la salaamo naqsadeen waa xadiidka imaam axmed iyo shaafici ay leeyihin waa markaa saxiixu lbukhaari iyo muslim buu kusugay ibnu maajana adiga arkaya kaasaan u iilanaynaa bay yidhaahdeen oo aayaddiina dee waafaqsan laakiin kuwa kaloo dhamna waa la tukan karaa عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي صلى بأصحابه صلاة الخوف فصلى طائفة معه وطائفة وجوههم قبل العدو أدب صنع نغض حديث فصلى بهم ركعتين لبو تكية ثم قاموا مقام الآخرين قال ذلك لم يشهد بيستاغين وجاء الآخرون كويك لنوي مادين فصلى بهم ركعتين كوانا لبو تكية ثم صلى مركز صلى الله عليه marka halkana maxaa kaaga soo baxay kolkii hore waxay ahayd afar kala gaargaara inuu afar isagu dhammaystiray baa kasoo baxday tanna waa hab kale iyana oo markii hore qoladii ku xidhatay labay la tukadeen qoladii kalena labay kasoo gaadheen salaamo naqsigiisiina wuu dambeeyaa kayfiyadani marka waxa weye nebigiiyo safarka dhexdiisii afar tukaday qoladii horena fursad siiyey laba ragcadooda qoladii dambena fursad buu siiyey laba ragcadooda taasina waa kayfiyad kale عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف بالذين خلفه ركعتين وبالذين جاءوا بعد ركعتين كوي هروح التكيي لبا ركعات كوي دنبنا لبا ركعات فكانت للنبي أربع ركعات أنه يستعطي أفرب النبي قلت كذا ولهؤلاء ركعتين ركعتين أصحابتنا لبا لبا لكن فرق قتيه هريتنا ودحيا وامح afar ha tukadee tii hore afar kala go-aan buu tukado laba faral iyo laba sunna tan laakiin waa salaadee salaadan afarteeda ragcadood waa isagiioo musaafira ama aanu tukanin qasrigii ee uu tukaday salaad rubaaci oo dhammaystiran si labadan jamacba uga faa'idaystaa marka salaadiisii faralkeedu afar oo tukaday waa salaadu dee markay tahay afar laakiin hadday saddex tahay iyo haddii ay laba tahay qasri ma leh halkaa waxay noogu dhammaaday salaat lkhawf iyo qaybaha iyo anwaacda ay leedahay kayfiyaadkeeda kuwoodii saxiixa ahaa waxaan oo dhammina way adagtahy maanta in la tukado aada bay u adagtahy ama waa iska naadir waayo cadowgu wuxuu jecel yahay cid ururta cadowgu cidda ay dagaalamayaan wuxuu istraatiiji u arkaa iyo inay muhiim yihiin markay ururaan mar kastay ururaan waxaa la yidhaahdaa waa lisaalixina danteenna u urureen markastay kala firdhaan oo ay leeyihiin gaashaan ama gaadiid ha ku gaashaantaan ama dhufays ha ku gaashaantaane cadowga dhib bay ku leeyihiin iyagana waxbay yeelayn karaan iyagiina dee sida loo dilaaba adagooyla way kala firirsan yihin marka kayfiyaddaa qur-aanku uu sheegay kolba sida suuro gasho ah ayuunbaa imika la isticmaali karaa casrigan aynu taaganay kitaabu salaati alciidayn waa kitaabkii ka warramaya labada ciidood iyo salaada la tukanayo markaa waxaa laguu sheegi doonaa labada ciidda tacriifkeedii waxa weeye adugu si mubaaxis ayuunbu isagu soo axaadiidtii musardinayaa mubaaxiskeeda kolka la eego waxa weye tacriifka ciiddu waa noqnoqodka caada ya ciid waa yacuud wa cawdan wa ciidan waa noqnoqodka marka meel lagu soo noqnoqdo marka iyadii way soo noqnoqonaysaa dadkiina way soo noqnoqonayaan saa daraaddeed buu nebigu lahaa laa tajcaluu qabrii ciidan qabrigayga ha ka dhigina shay ciidahoo lagu soo noqnoqdo tarii marka la eego tacriifka laga yimaado waxaa isaguna jira mashruuciyadeeda waktiga la jideeyey waa sanadii labaad ee hijrada oo intii hore axkaami may jirin wax dadka lagu waajibiya wuu yaraa axkaamtu may badnayn markii laakiin islaamka dawladiisu ay cagaha isku taagtay ee awooddii milatari adkaatee beder la galay ee gaal quustay ayaa ilaahay soo daayay axkaamtiisi iyo wixii addoomaha ku waajibinayay ilaa markaasaa la cibaadaysan karaa wax la qaban karaae waxaa markaa la waajibiyey labadan ciidood ciidulfidri wa ciidul adxa waxaa la waajibiyey arkaanu islaamka qaar ka mida sida sekadii iyo soomkii iyo xajkii oo kasii dambeeyeyba markii hore tawxiidkii iyo salaadun bay ahaayeen waxaa la waajibiyey zakaat fidrigii waxaa la waajibiyey zakaatu xoolihii sayn hore usoo sheegnay zakadii xoolaha waxaa la waajibiyey iyadana shaygii la odhan jiray aan idhaahna ee zakaat fidri ha oo isaguna la socda un soomka inahaasoo dhami sanadaa labaad bay ahaayeen waxaa kale oo jira xukunkeeda culimada muslimiintu waxay u badan inaanay fara lahaynay sunnata وإن حديث كيس حاوان كسارة من النيري صلاة محل يقول لي شنبا يقول لي وحكى لم يلا يقول لي ما لقوا ما لهبوا إن السنة كتبوا يعني دوا ورعب أين هذا قارك هوا كتجان نيتهاي فرض قارك لها كتجان واجب لكن قولك صحيح هي وعينك وانا سنة هذا أرجو النبي قلنا مدينين عليه الصلاة والسلام حكمة ده كتر تاوح وي ولا فرحية النبي قحوي عليه الصلاة والسلام غير مدينة ولا ضم الموت بفرح شرين laba ciidood bay lahaayeen ciidda nayruushka la yidhaahdo iyo yowmulmiisaan maalin la odhan jiro mehrajaan ciidulmehrajaan waa ciidu nayruus labadaa ciid waa dabshidka iyo dabshidku maalintu dabtuurka iyo maalinta kale ka soo horjeeda labada maalmoodee isbedela sanadku qoraxa marka habeenka iyo maalintu isleegyihiin labadaa maalmoodee midna gugu soo gelaya midna dayrtu soo gelayso labadaasay odhan jireen waa wuxuu wanaagsana labadan maalmood kuleylka iyo qabowga muctadilka ina isleeg wuxuu waaba wax fiican ba aan ciidnaba marka labadii maalmood laba ka khayr badan buu ilaahay ku bedelay iska daayay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam marka farxadii ayagu halkaa ku farxayeen waxa islaamku uu ku farxayaa laba fara loo la dhameeyey oo midna waa ramadaan baa la dhameeyey midna xajkii ilaahay baa la dhameeyey baytullahi alxaraam loo qastiyey labadaa ciid ciidood baa muslimku leeyahy labadaas lagu farxayaa wixii kaloo dhan waa faataadhug ama united nationku ha lahaadeen ama qaranku ha lahaado ama qabiilooyin ha lahaadeen ama dumar ha lahaadeen ama ciyaal ha lahaadeen geedkii ragga hawn baa laga exay weli raggun baynaan hayn ciiddii ragga marka raggii hawada u daraan waaya taasina waxa weeye xikmadda ku jirta kayfiyadeeda de waynu arkay habka loo tukanayo hadday tahay salaada iyo haddii ay tahay khudbadda iyo inaanay adaan lahayn aqiimid lahayn salaado ka horeeya qaar ka dambeeyaba lahayn fadligeeda tafaasiisha waxaynu u daynaynaa xaadiid waxaana laga raacaya nabiga calayhi salaatu wasalaam baa laga daynaya haal waa la farxayaa maalmaha oo dumarkiiyo ciyaalkiiyo waxyaabaha loo yaro ogol yahay lugafidsi oo dee mukhaalafooyin waaweyn aan ahayn oo waa kii agab la garaacaya waxa uu ogolaa nabigu calayhi salaatu wasalaam laakinaha fii xuduudi alxalaal waa xalaashun baa lagu farxaya xaaraan laguma farxo khamaar iyo tuugo iyo tumasho waxaas waa waa dembi bal yay nala sii dheeraanayna baxsigeeda kutubaha laga qoraad ka raashiciye waxaynu u gudubnay markaa si kooban un baynu ishaarnay can anas ibni malikin qaala wuxu uhi kaana liahli ljaahiliyati yowmaani fii kulli sana laba maalmood bay lahaayeen jaahiliyadii oo la ciiday yalcabuuna fiihima labadaa maalmood way ciyaari jireen islaamka ka hor falama qadima nabiyu sala allahu calayhi wasalam almadiinata qaala markuu madiine soo galay buu wuxuu yidhi labada maalmoodna waa inagaa sheegno waa nayruuskan weli sii wadano reermiganu dab tuurkii iyo dab shidkii bay weli sii wataa dabkani wuxuu ka socdaa waa ciidii dab caabudka nimankii la odhan jiray majuusta ee bershiyankii ama reer faris dabkay caabudi jireen marka habeenkaa dabkaa la tuuraya xoolaa la qalaya greenkaa lasoo qaadanaya waa halkan aad arkaysa inaga reer miyigu ceesaanna waa la gowracaa dabkana waa la tuuraa geed cagaaranna aqalka foodiisaa la suraa waxaan o dhan meel baa laga keeno rag baa lahaa oo waa nidaamkii jaahiliyada waa kan xadiid kuu sheegaya marka waa la iska daynaya haddii sanad la tirsanayana kaa islaamka la tirsanaya kaana lahum yowmaani talcabuuna fiihima laba maalmood oo ciyaartaan baa lahaydeen buu nebigu reer madiinow waqad abdalakum allahu bihimaa khayra minhuma ilaahay wuxuu idinku bedelay laba ka khayr badan oo haddaa kuwaasi khayr miyay leeyahy ilaa khayr waa ismu tafdiil ismu tafdiil macnihiisuna waxa weeye laba shay intoo la wadaa shay laba shay intay shay wadaagaan inay ku kala badan yihiin ayuu ahaa marka taa macnaheedu waxa wey mararka qaarkood baa la idhahdaa ismu tafdiili laysa atafdiilu laysa calaa baabi marka waxa weeyaan iyagu ayaa aaminsanaa inay khayr leeyihiin war kuwaas khayr ma lahae kuwana khayr leh yawma alfitri wa yawma aladxaa labadaa maalmoodna farxadda waxaa lagu muujinayaa waxbaa la cuncunaya oo waxbaa la bixinaya maalin maxaa la qalayaa xoolihii waa ciid uladxa maalin iskaadfirigii baa la bixinaya iyo xaqal ciidki oo xaqal ciidku dee isagu faral maya iskaadfirigu baa faral waa sadaqa untaa kan sababtu taasay ahayd uu nabigu ku jideeyey calayhi salaatu wasalaam jawaab bay u ahayd jaahiliyada oo marka nidaamul islaam waxa weeye hadbun wa badiil nidaamka islaamku u yimi waxa weeye waa dumin iyo dhisid wixii ilaahay uu diidayaa buu dumiyaa islaamku wuxuu doonaya rabbina wuu dhisaa marka ma noqdo sida faraha badan dumin keliya ee dadka khayrkaasa loo bedelaa baabulkhuruuji ila alciidayni min alqad in labada ciidood loo bixi karo aroorta haddaynu ogaano maanta inay ciid ahayd laakiin gelinkii dambeaynu ogaano inay maanta ciid ahayd tukan mayno laakiin berri unbaa la tukanayaa waa arrin jirta wey can abi cumayr ibn anas can cumuumatin lahu adeero cumuumatun waa jamcu cam camun cumuuma adeero uu leeyahay ayuu ka warinayaa ana qawman ra'aw lhilaal qolaa arkay bishii فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم النبي محمد بوي بعدين يطهر بي أركان بشي هل كي شلي لغا أركي لهذا ما أنت الأرك فأمرهم النبي قوحوا فرأن يفضروا إن يفران بعد ما ارتفع النهار بارك مركو كر نقضي أي طهر نقضي ويسكعنا وأن يخرجوا إلى العيد من الغد أرورت إن أبحان فنان كي عيد لقد كان لهانا وفرأي وعود هرت الصلاة وحا لتكدا مركو موجين يا حديث كنبي كعدي عيد من الصبح ونلا تكدو maalin ciida haddii la ogaaday inay ciid tahay oo qalad loo bilaabay soomka waa la iska cunayaa laakiin salaadanay waxaa la tukadaa un goor barqa ah idan markaa berritaa la tukanaya maqallaa loo tukanaya mise adanimaa loo tukanaya adaabay noqonaysa adaabay noqonaysa cudurdaar baa lahayeen taasina waa midh jira oo aan la odhanayn khalaas oo ina dhaaftay inaga dhaafa oo aan la odhanayn gelin dambe kol haddaynu joogno ina tukiyana ma jirto ومسألة فقه ومهمة إلى ذواته خروج العواتق وذوات الخضر في العينين خروج وبحدة العواتق دمر كي كشانتمها يا وذوات الخضر كوي خدرك كتري خدرك وصاحبك خدرك وهبلهم محجباتك gurigo guri joogta ahaayeen oo ammaan bay u titare noocii dabad meerti maaha laakiin waa guri joog marka maalinta guriga waa loo golay inay ka soo baxdo fashantidiina inay soo baxdo can xabsa qaalat waxay tidhi kaanat ummu catiya gabadha ummu catiya la odhan jiray waa saxaabiyaadkii cilmiga badnaa nabiga su-aalaha u badin jiray waxay laa tadkuru rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nabiga may xusi jirin berigii dambe ka warinaysay axaadiidta ilaa qaalat waxay odhan jiray biabaa waxay odhan jirtay un biabaa waa biabii ya-dii baa alif laga bedel qaatay بأبي فداه الله بأبي إلى هاي أبهي هكفرته وجعل يقبت النبي مركز سيسو هذا القادة الساسي ورنجل فقلت محالي أسمعت رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال مياد كم قشي يذكر كذا وكذا يسوغ وحايا وحا شيغي وحو سؤالي فقالت وحي تري نعم بأبا أبهي الله كفرت النبي قال نعم قال وحوري نبي ليخرج العواتق وذوات الخضر والحيض هصابحا وأمر لام الأمر ليخرج صابحا العواطق هبلها تاذير وذوات الخضر يكوى كوريك الشوغا والحيض يضمر كأن طاهر كهين عذاب لان سلاد بتكنين عيد الضدك هأصور راعا ويان هبله اللورانين إذنكو يسكت شوغا حافظ وسي إلالية تي قفل ضدك كلاوحي دونيان بهبلونا دونيان معلنتها ويشهدن العيد عيدا سيمانيا حاضريا ودعوة المسلمين مسلمين تربي بريقو ذي حاضريا وليعتزل الحيض دمرك عادة لنها كالدركان المصلى قوابت اللي قلت كنيو اللي كوي كلاوي تكنيا لكن دمر كان ظاهر كاهين وحيقوا نوي مادانين الدعاء يا الرحمة ماشي لهاي وكسود الجنيه كقيب قاطع انت لو مضى إلهي بريس أرين وين وين ilaahay baa u dambi dhaafaya qayb bay ka yihi halkan cibaadada la isugu yimi la camiraya raxmad baa ku soo degaysa raxmaddaana qaybtooday qaadanayaan maxay uga dheeraanayaan goobtan lagu tukanayo ma in ay aanay u banaanayn xuduurkeedu mise waa macno kale musaluu inta faraha badan dee masjidba ma ahayn meel iska banaan buu ahaa dee qofkiina waa qof bani aadamo ilaahay oo abuuray oo wax ka daadanayaaba ma jiro dee waa meel dhul ilahaya oo banaan inkastay qaarkood yidhaahdaan si aanay musallaha wasakhayn culimada qaarkood sidaa yidhaahdaan waxaase macnaha ugu dhodhow yahay inay gaar uga fadhiistaan dadkan tukanaya waxay ka faa'iido tahay inaanu qofkii istusnimo aanay ka muuqanin oo isagoon tukanaynin waa inaanu dadka isu muujinin inuu tukanayo ilan hadduu dadkii dhex fadhiyo inuu tukanayaabuu iska dhigaya mana tukanaya dee marka halkaa ha ku cadaaday inaanu salaada tukanayn midka labaada ku jiraa waxa wey si sufuuftiiyo dee jamici u hagaago haddii ay isdhex fadhiyaan dadkii dee sufuuftii way googo-aysa marka nidaamkii sufuufta iyo salaaduna waa inuu hagaagaa qofkana waa in ikhlaaskiisa iyo daacadnimadiisa uu ku socdaayo isagoon tukanaynin inuu tukanayo iyo aan la moodin halkaa ha iska joogaan marka intii aan tukanayn halkaa ha ku caddaadaan baabu ziinati liciidayn labada ciidood quruxdoodaana sheegi in la isqurxiyo dabcan waa raggii iyo daayartii yaryada ciyaalka laakiin xaawalayda la hungurayn karo ama baaliqa ee qaangaadhka ah iyagu qurux dabadda ulama baxayaan qurux gurigunbay dumarku la joogayaan inay bannaan ula baxaan udgoon iyo dhalaal iyo bilic iyaga dumarka waa ka xaraam inan iyo xaasba nabaab baan ka booday ictizaal lxuyadi musalla nnaas waa intii hore ku soo celi can ibni cumara qaala wajaba cumar bnu lkhaaab wajada wuxuu helay cumar bnu khaaab radia allaahu canhu cumar bnu khaaab baa wuxuu helay xullatan badlad la xidho badlada waa intaan mar la wada xidho min istabraqin bisuuq istabraq waa xariir xariirta qayb ka mid ahoo qurux badan weeye marka labis la xidho dacawisiyo go adigu in la xidho mar ama laba gooba dheh oo xariira ayuu suuqa ka soo iibiyo فأخذها وسوقاضي فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وليمي قال أحد يا رسول الله ابتع هذه وسوقاضي مبيبني ابتع, ابتع هذه ألاب تنيبسو لبس كان برلا حران أيوه محا سببتطي فتجمل بها للعيد والوفد عيدنا يسقو قرحي وفودنا يسقو قرحي عدوية نعب كوالس كثيرية وفود قالوا مركي كوي مادان adigoo bilic loo dhalaalayo qurux badan ha ku arkeen sidaasuu cumar yidhi ciidana dee isugu qurxi faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu markaa isqurxina muu diidin laakiin xariirtuu diiday jawaabtii wuxuu ka dhigay innamaa haadihi tani libaasu man cid bay dhar u tahay laa khalaaqa lahu aan aakhiro nasiib ku lahayn waa xariiro ragga gashadaa aakhiro nasiibkuma loo ilaahayda caasiyeen aw inamaa yalbasu haadihi ama tan waxa xidha man laa khalaaqa lahu qofkaan nasiib iyo ajri lahayn ama aan aakhiro dheef ku lahayn innaga xariirta aakhiraynu ku xidhanayna ciddii halkaa kule nasiib iyo calaf ayaa xidhata halka aakhiree cidda aan aakhiro nasiib ku lahayn ba halkan isku rarta iga jooji sidaasuu ku joojiyey marka halkan waxaad ka arkaysaa muu diidin nebigu in la isqurxiyo waa musallamtaas laakiin wuxuu diidan yahay xariir xidho marka waxa la isku qurxiyaa wixii xalaala xaaraan la iskuma qurxiyo xaaraan laguma jeesteeyo waa jeesteynayaabuu odhan inuu tufargal dahaba iyo qaato wixii dumarka iyo alaab khalaas ciyaalku ha iska ilaaliyo falabisa cumaru maa shaa allah cumar baa iska sii joogay muddo dambo ilaahay doonay muddo dambo ilaahay uu doonay wakti dheer buu cumar sii nagaa uma arsala ilayhi rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam intaa kadib buu nebigu cumar usoo diray wakti dambe bijubbati diibaaj qayb xariirta jubbadu waa shaygan la xidho sidan koodhkoo kale dheer la xidhanayo ama tan jumcadoo kale iyo la gashaday dhaadheer taasoo diibaaj istabarq iyo diibaaj waa xariirta adag iyo xariirta jilicda sanum tii buu nebigu usoo diray cumar xariir dhe baal dheeroo xariira ayuu cumar usoo diray fa aqbala bihaa markaasuu dee la soo qaabilay ciddii loo soo loogu soo dhiibay baa ula timi fa aqbala biha cafwan cumar baa la soo qaabiloo nebiga ula yimi xariirtii markuu cid ugu soo dhiibay cumarna wuu soo qaaday oo faaqbala bihaa xariirtii buu nabiga la soo qaabilu ula yimi xataa jaa rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam ilaa uu nabigu u yimi faqaala yaa rasuul allah wuxuu ihi rasuulkii ilaahayow qulta waxaa tidhi beri horaan tan kuu keenay inamaa haadihi libaasu man laa khalaaqa lah uma arsalta ilaya bihaadi berigii horena waa diidiida oo adigii shaabadeeye wax ka sheegay iminkana arsalta ilaya bihaadi xariirtanaabaad ay soo dirtay say isu qabanayaan faqaala markaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabigu wuxu uhi bichaa iibi wa tusib biha waxaad ku asiibtaa xaajataka muraadkaaga ku asiib muraadkaaga ku qabso haddee xidho kuugumaan soo dirin waxaan kuugu soo diray ka faa'iidayso ilaa dad kale oo ay u bannaan tahay xalaal u taajireen dumar oo dhan bay xalaal u tahay marka dumarka ka iibi haddaad doonayso dumarkaaga sii kadibna adigu ka faa'iidayso oo muraadkaaga ku qabso saasaan kugu soo diray marka waxaynu halkaa ka faa'iidaysanaynaa isqurxintu inay tahay ciidda waxyaabaha sunnaha ah nadaafadda udgoonka iyo dharka bilicda leh intaba oo la isticmaalaya een ahayn thawbu shuhra dharka fallaaganimada ee ummadda kaa dhex saaraya ee ummado kaleba caanka ku yihiin ama dad kugu wada xamanaya aan ahayn dadkao dhami caddaan bay gasheen adiguna waxaad gashatay laba madow ama laba aada u dhiigoo cas ummadiiba adigoo casunbaa dhex socota ama dee dhar ummado kaleba leeyihin waxbaa lagaa sheegaya markaa dadka si aanay cirdigaaga ugu dhicin sidoo kale waxaa markaa halkaa laga faa'iidaystay inaan la xidhanayni wixii sharcigu xaaraantinimay sida dahabka iyo xariirta uu nabigu uri waxay u xalaal yihiin ummadan kuwa dhadig kuwa labna waa ka xaraam waxaynu ka faa'iidaysanaynaa xadiidka inuu bannaan yahay ama habboon tahay istifsaarku qof haddii aada arag ka aragto caalimkii mas-uulkii waalidkii zawjkii wax isweydaarsan haddaad ka aragto sankuuna ka gelin ha iska qabsanin ha xamanin ha ceebaynin laakiin tastafsiru waa inaad tidhaahdaa maxaa dhacay bal iiga waran waxana waad sheegtay waxana waan kugu arkay waxaa horaad u samaysay iminkana waa sidan maxaa dhacay dee waa laga yaabaa inaad si dhib yarba u qanacdo waa dhibaatooyinka jiray ka midta waa tasaruca degdega weeye qaladka xambaarsan asalaatu qabla alimaami yowma alciid ma la tukan karaa imaamka ka hor ciidda salaad sunna ah ciidda marka fagaaraha la fadhiyo ama masjidbaha lagu tukanaye miyay jirtaa intaanu imaamku dadka tukinin in la tukan karo salaad sunna ah waa lagu sheegi can thaclabata ibni zahdan ana caliyan cali bn abi aalib radia allahu canhu istakhlafa wuxuu khaliif ka dhigay mas-uul uga dhigay abaa mascuud ninkii magacaa la odhan jira oo asxaabi ahaa cala nnaasi dadka markuu dagaalkii safiin u baxayay cali bn abi aalib ayaa uu meesh mas-uuliyaddii dhulkaa uu joogay markaa ciraaq iyo kuufa iyo intaa ayuu mas-uul uga dhigay ninka asxaabiga ui dee ummadda tuki fakharaja yowma ciid ninkii maalin ciida buu soo baxay faqaala yaa ayuha annaas wuxuu uhi wartadow innahu arrinku waxa weye laysa min asunnati sunnadii nebi maxamed kama mid ahaa an yusalliya an yusallaa dheh majhuul an yusallaa in la tukado qabla alimaam imaamka ka hor wuxuu arkay uu yimi jamci oo qaar fadhiyaan qaar taagan yihin qaar tukanaya ogeysiiskaasuu dhiiba wuxuu ihi war sunnii nebiga kama mid aha an yusalla qabla alimaam imaamku intaanu dadka tukinin salaadii sunnaha ahayd in sunno kale la tukado wartaa sunno maata tarku ladaani lilciidayn adaanka oo la iska daayo ciidaha haddii ay riwaayinka qaarkood soo arooreen sheegaya wax kale waa mursal shaafici baan filaya inuu warinayay riwaayo sheegaysa asalaatu jaamica in la idhaahdo marka taasoo kale waa iska daciif can jaabirin qaala sallaa binaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama fii ciid nebigu ciid buuna tukiyey qabla alkhudba khudbada ka hor bigayri adaanin walaa iqaama adaan ma jiro aqiimidna ma jirto khudbadana waxaa ka horeysa salaada waa caks aljumuca jimcada cagsigeeda jimcada khudbada horeysa ciidana salaada horeysa alkhudbatu yowma alciid maalinta ciidda khudbay leedahay can ilbaraa ibni caazib cinda saariyatin min sawaari lmasjid qaala wuxuu isagoo joogu hadlay khataba nabiyu sala allahu alayh wasalam nebi maxamed uu noo khadba akriyay yowma naxri maalin ciida faqaala markaasaa nebi maxamed wuxuu yidhi ina awala maa nabda'u bihi fii yowmina haada maalinkiina kan ah waxa u horeeyaynu bilaabayno shaqada u horeeyaynu muslimka isu yimi haddaynu nahay bilaabaynaa an nusalliya waa inaynu tukano uma nadbax markaasaynu gowracaynaa xoolaha tartiibtii buu sheegaya faman facala daalika qofka sidaa sameeya faqad asaaba sunnatanaa sunnaha yagii wuu asiibay wuu waafaqay ummadda islaamka haddaanay oo nabigoodina aniga iyo sunnihii waafaq buu nebigu waman dabaxa qofka neefkii odxiyada gowraca qabla daalika salaada ka hor fainamaa huwa neefkaasi laxmun waa hilib yuqadimuhu liahlihi reerkiisii uu siiyey waa hilib marna wuxu waa duco marna waa shiro laba kays ama laba xaaladooo kala gaar wey reerkii way shiraysteen dee hilib bay iska raashinkoodii kalaa kii suuqa laga soo iibsanaya oo kale iyagaa ku saruurad ku saruurad baxayay markan kalena waa qurba waxaa la aaminsan yahay dhawaansho waa wax lagu sadaqo ah oo la ducaystay wey waa hilib dee kaniba hilib buu ahaa laakiin waa laba hilib oo kala noocoo kala niyaade midaa raashinnimo u cuntay iyo mid ummadda ilaahay aada siisood ajir ku doontay yuqadimuhu liahli fadabaxa wuu gowracay abuu burdata bnu nayaar ninka la idhaahdaa ayaa gowracay qaala wuxu uhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow cindii jadaca neef yar oo riye ah oo ilka jabiyey ayaan leeyahay khayru way ka wanaagsantahay min musinna mid ilkaha la soo baxday way ka wanaagsan ka shilastay qaala markaa nebigu waxa uhi idbaxha gowraca walan tuufiya kaga filaan mayso ku filaan mayso can axadin bacdak qof kaa dambeeya walan tuufiya can axadin bacdak shaksi kaa dambeeya oo ay ku filan tahay ma jiro markaa tani waxa weeyaan xadiidku waxa uu faa'iideeyey ugu horreynba in acmaasha la qabanayo ciidan la yidhaahdo ciidul adxa ay sidan u kala horrayso oo salaaddu un ay u horrayso oo aanu sunna u horrayn oo aanu adaan iyo aqiimidi u horrayn oo aanay khudbadi u horrayn oan udxiyo la qalayaa jirin wax kaloo la qabanayaa ma jire waa in la dhaqaajiyo oo la tago ciidda musallaha ciidda marka la tukado khudbaddaa la akhriyay xoolihiina waa la qali sidaasaa la wadayaa tartiibtu waa caynka way se khilaafsanta ciidulfidri oo dee iyada waxaa soo bixinaya sakaatufidrigaa lagu bilaabaya markaase salaadii iyo khudbadiina kuxigaya waxa xadiidka aynu ka faa'idaysanaynaa oo kale in waktiga habbooni udxiyada uu yahay ciidda kadib waa cagsiga sakaatufidriga sakaatufidriga waktigiisu waa salaada ka hor udxiyadana waa cagsigeed oo iyadana waa in laga dambaysiiyo salaada oo markay dadku soo noqdaan ayaa ay ku afurayaan ay ku quraacanayaan beerkii iyo hilibkii inta ka horeysana waa la sii soomanaanayaa sidaasaa sunno ahoo fiican waa ciidda ciidul adxa ma ansaxaysaa odxiyadii haddii la qadimay mise ma ansaxayso dee xadiidku si adag wuxuu u sheegay inaanay odxiyanimo u ansaxayn odxiy mar haddii laguhi waa hilib iyo hadiyada reerkaagii siisa ku celi bay dee meeshii noqonaysa oo mid kala qaba haddaad hayso wey waxa xadiidka aynu ka faa'idaysanaynaa neefka la qalayaana xagga idaha waa laba jirka riyahana waa saddex jirka oo idaha laba jir waxaa la idhaahdaa marka uu neefku sanadkii labaad galo ee aanu dhammaysaninba inagu laba jirun bayna sabeenta kal hore dhalatay ee bisha bisheedii dhaaftay saddex iyo toban bilood afar iyo toban biloodba kor hadday gaadho sabeen baa la idhaha inta hore waa nayl yar haddana waa baraar haddana waa sabeen kol hadday sabeen gaadho way galaysa iduhu way ka kori ogyihin way ka kori ogyihin waanay ka kobocsan yihin riyaha oo ay ka shilisay laba jirkoodu waa ku xisaabtan buu leeyahay sayladana waa la geyn karaa waana lagu alabari karaa laakiin riyaha laba jirkoodu waa ceesaan yar iyo ugeyb yar iyo waa xar yarun oo ragga waaweyn raabsi buuran baan ugu fillayn ragga hilib cunka ah afar nin bay naga kicin mayso sidaa daraaddeed hadday tahay walqal iyo haddii ay tahay hadyigii la gowracayay xaramka lagu gowracayay iyo haddii ay tahay odxiyo intaba neefka riyaha ahi waa inuu yahay saddex jir ilka jabiyey kaana halkana laga faa'iidaysanaya marka iyada oo macluumaadkaa uu hayay asxaabigani ayaa wuxuu doonay inuu nebiga kubad hordhigo si uu dhaqso ugu laado oo jaaniska ka faa'iidaysto wixii uu sheegay waxaan ahayn buu hordhigayba nebiga codsi iyo fayl buu soo qadimay wuxuu idhi anigu waxaan hayaa buuli neef yaroo ilka jabiyey oo macnaha laba jira oo ri ah ceesaan yaroo si fiican u kortay oo laba jir oon saddex jirkii aada sheegtay ahayn bal ka warran markaa nebigu uu fasaxo wuxuu hi iska gowrac adigu laakiin dad kale halkaasay ku xidhantay jaaniska aad un baa ka faa'idaysay sabaqa ka bihaa cukaasha oo kale taasina waa masalo kale oo xadiidku faa'ideeyay baabus waxa markaa uu faa'iideynayaa oo kale in de waxaa la qalayaa ida unaanu ahayn wanan unaanu ahayn laakiin riyahana ay gelayaan hadigii odxiyadii iyo walqashiiba waa wixii sidiisaba hadyiga gala odxiyada gala walqashana wuu galaa marka walqashu waxa wan unbaa loogu magac daray waktigii nebigana waabuu qalay sala allahu calayhi wasalam laakiin way ku ansaxaysa tan kalena haba fadli badnaado baabu salaati lciidayni qabla alkhudba labada ciidood baa la tukan khudbada ka hor can ibni cumar ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama wa abaa bakrin wa cumara radia allahu canhum asxaabtaasoo dhan ilaahay ha ka raali noqdee nebigana allah u naxariisto naxariis iyo nabadgelyo asxaabtana allah ka raali noqdo kaanuu yusalluuna alciidayni qabla alkhudba labada ciidood waxay tukan jireen fidr iyo duxa khudbada ka hor khudbada damay jirta baabu salaati lciidayn markaa reer bani madaxdii reer bani umaya oo la isku khilaafay qofka uu ahaa ma marwan buu ahaa ma mucaawiya u ahaa qaarkood cuhmaan baabay ka dhigeen radia allahu canhu oo de isagu khulafadii ka mid ahaa khulafaa raashiduun waxay se u badan tahay inuu raggii cuhmaan ka sokeeyey ahaa weliba mucaawiye raggii ka dambeeyey ahaa ayaa ciidda khudbadii bay qadimeen markii la yidhi maxaad u qadimtay wuxuu yihi dee miyay noo fadhiyaya five bay ku taagayaan mar alla markaan salaada ka baxna waa dadkiibaa yaro sanifsan madaxdii salaadiina kama tegi karaan marka waxay doonayaan in la tukadaan kolkaa kolkay la tukadaan bay iska tagaanba cid ay la hadlaanba way garan waayeen dee fariimo inay ummadan badan u dhiibaanna way doonayaan way u qadimeenba markaa oo xagga horey geeyeen khudbadii ciidda kolkaasuu asxaabta nin ka midi markuu mimbarka sii fuulayay ninkaa madiine haysta ayuu soo qabtay oo markaasuu yihi abisaciid alkhudri inu ahaa baan filaya waar ka joogdee waktigan hore lama fuuli jirin khudbadee bacda salaadaa khudbada la fuuli jire ka joog markaasuu saasaanu ogeyne kaasuu yihi turika maa hunaalik wixii aad taqaanay laga teg buuri waxaad taqaanay laga teg oo laysu bareeray mule waxaan aqaanay baa ka khayr badan bui waxaanan aqoon wixii aan nebi maxamed ku aqaaneen ka dhaxluun baa ka khayr badan buu ihi nimankiina reer bari umaye waxaa soo kordhiseen baabu salaati aan idhaahne baabu salaati alciidayni ila alcanaza salaaddii ciidaha oo loo tukanaya canaazada canaazadu waxa weeyaan macnayaal dhowra yeelataa qabiilaa lagu tilmaamaa neefka riyaha lagu tilmaamaa takidana waa lagu tilmaama murjinka ama usha murjinka saa qofku meel u taago intaasoo macnaba way leedahay sidaa daraaddeed baa nin lagu xusi jiray inuu xadiidka aanu shuyuukhda kala kulmine iska yar daalacan jiray ayaa xadiidkan sallaa rasuulu llahi ila alcanaza wuxuu soo maray nebigu canas uu tukaday markaasuu wuxuu uhi lanaa sharaf sallaa ilayna rasuulu llah annagu haddaanu reer cansanahay qabiilada sharaf baanu leenahay waayo nebiga xagga iyaga usoo tukaday markaa murjin buu nebigu u tukaday isaguna qabiiladiisii buu ka dhigay idan markaa isqancin bay adaad isqancisa adgu diinta waan iska daaldaalacana way isku kaa dabarogaysaa ilaa isku fadeexadooda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحا يخرج يخرج العنزة مرجنك أي سوسارج يوم الفطر ويوم الأضحى لبدا عيدود أما جرايد أفكي سلا بلاريي وأفكي سمرجن لقدقي تكيد باشا يورنجرين أما مرجن يركزها وقطمينيا فيصلي إليها وتكنيا مركا وسطرة قفك مركو بنان كتكنيا وأنا وحسكه هرتاغو أما وحسر ديغو kaalintii bay u galaysa ilaa bannaan buu nebigu ku tukan jiray calayhi salaatu wasalaam marka taasina waa faa'iido kale sawtii la diiday marka meel majmaca iyo masaatida lagu la isugu yimaado silaaxa iyo hubka uu nebigu uhi masaatida yaan lala soo gelin tani waa xaalad gaar ah waa xaalad khaasa cadadu salaati alciidayn labada ciidood ayaa la sheegi doonaa intee la tukanaya ilaa waa la isku qabsan karaa dad baa ka odhan kara waanu ka badinaynaaye bani aadamku u noocyo badan yahay nas xadida waa in la helaa nas itusoo itaabsii baa jirta xagga daliilka can cumar bni khadaabi radia allahu canhu qaala wuxuu uhi salaatu ladxa rakcataani labada ciidood ciid labada ragcadood ciidu ladxa salaada la tukado ciidu ladxa waa rakcataani wa salaatu lfitri rakcataani salaadan la tukado marka ramadaan laga afuro ee ciid ahina waa laba ragcadood wa salaatu lmusaafiri rakcataani qofka musaafirka socdaalkaa salaadiisu waa laba ragcadood wa salaatu ljumucati rakcataani salaada jumcana waa laba ragcadood tamaamun laysa biqasr tamaamun dhammaystir weeye laysa biqasrin aan ahayn mid la gaabiye calaa lisaani nabiy sala allahu calayh wasalam nebiga carabkiisay ku sugantay taas marka cumar wuxuu leeyahay xataa salaadan musaafirka lama odhanayo waa mid la gaabiyey salaadaha saddex saddexee labalabada la tukado sideedaasay ku timi u kuleeyahy marka labada ciidood iyo ta safarka iyo ta jumcaha sidanaaba lagu waajibiyeyba oo asal u ah tamaamun taasina markaa wuu macnahaas uga jeedaa laakiin xadiidkan mar hadduu nebiga u rafciyo nebigu tamaam ku sheegay tamaamkani waa tamaam xagga macnaha salaada ah oo haddii laba gaabiyey haddana lama odhan karo waa naaqisatu thawaabi waljr iyadoo asalkeedu ahaa in la dhammaystiray markii safarka la gaabiyey waa iska taamun maca daalika oo tii dhammayska tirnayd unbay la ajrita ee lama quursanayo lama yaraysanayo lama odhanayo war tii ballaadhnayd ee afarta ahayd malaa iyadaaba ka ajri badnayd tan soo yar ee safarka taasay jawaab u yahay sida jumhuurtu ku fasirayaan macnaha xadiidka saasay u qaaday baabulqiraa'ati fi lciidayni biqaaf waqtarabat labada ciidood waxaa la akhriyayaa suuradahan suuratu qaaf iyo suuratu iqtarabat labadaas suuradood baa la akhriyayaayo wax badan oo waanaadaa ku jira qiyaamadii bay muuqaalkoodii soo bandhigayaan aakhiray ummadda xusuusinayaan jannada naarta su-aasha waxyaaba badan oo ku jira oo markaa quluubta ummadda qoynaya oo qobobkiiyo qalalka ka bi'inaya bay suuraduhu ka waramayaan sidaa daraaddeed baa uu nebigu u akhriyi jiray calayhi salaatu wasalaam laba ragcadooda ciidda عن عبيد الله بن عبد الله قال خرج عمر رضي الله عنه يوم عيد عمر بن الخطاب صباح مال عيده أمضي بالتكين يا مرحوية فسأل أبا واقد الليثي ننكا كن يدي ستال ليلاده أبا واقد ليلة أصحابك أي سؤال ويدي مركا وحو كيري عمر با أصحابك سؤال ويدي كيري بأي شيء قرآن كيبوه كان النبي صلى الله عليه وسلم رسولكها يقرأ مدك أخرية في هذا اليوم مالن كان قرآن كيبو النبي أخري ترين مرك لبدا ركعدود ومدة تكين عيدها فقال أصحابي نوحوا بقاف واقتربت قاف القرآن المجيد هي اقتربت الساعة وانشق القمر سورة القمر هي سورة قاف لا سوى أخرين مركا حسوا الدين لعمر وحن كانوا ويدين يا nebi maxamed muxuu ku akhrii jiray ciidda cumar miyuu garan la'yahay miyaan weligiiba ciid la tukanin rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxay culimadu ku fasireen wuxuu uga jeedaa inuu ummadda fahamsiiyo ayuu doonayaa inuu ummadda fahamsiiyo isla markaana si caama loo ogaado oo hab su-aaleed marka lagu soo bandhigo su-aashu intibaah gaara soo jeed gaara bay leedahay dadka kale si ay uga faa'iidaystaan amaba ku akhrintan faraha badan ee uu ku akhriyayo uun isagu iyuu kusoo celcelinaya dadka qaarkood aanay la yaabin oonay odhanin cumar ma qamar iyo qaaf buu dhaafi laayahay qur-aan kale miyaanu xafidsanayn marka jawaabta si nin kale looga helo asxaabta ka mid a ayuu ama imtixaan baaba isaga u tahayoo bal inuu garanayo iyo in kale ragga uu su-aalay ee uu ku imtixaanayu ku jiraa laakiin dee isagaa ninkanba ka cilmi badan oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam saaxiibadiisii ka ag dhowaa weeye cumar ibn khadaab haddii aad markaa isweydiin lahayd ma cumar baa garan la ciidda waxa lagu akriyayo saasay culamadu kaga jawaabeen باب القراءة في العيدين باسم بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية لبدا سورات بلغو أخري لبدا عيدون iyagana haddii qaaf iyo qamar la akhrii kari waayo dheeraadaan dadku waaba iska sabaryariyiine waxaa lagu akhriyi karaa labada ragcadood ta horena sabxiisa rabbika alclaa ta dambena hal ataaka xadiidu haashiya عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمع إن كرمان بالغيابا جمعدي عيدي في يوم واحد مال كلية وعلى مال عيدة إن جمعة نقشه فيقرأ بهما لولا سورة بسوء علم يكو أخرية ساك عيدي وحكو أخرية سبح اسميه هل أتاك حديث الغاشية markii jumcadii duhurkii uu dadka tukinayna labadoodiibu ku akhriyay taasi waxay jawaab u tahay tii saaka lagu akhriyay in la soo celin karayo waxay jawaab u tahay ragcadda hore suuradaad ku akhriday kaama mamnuuc aha inaad talabaad soo celiso ama barhkeed suuraddii waad soo celin karta tikraartaasi wax dhiba ma leh taasiiba markaa saxaabigu kaga jawaabaya wallahu aclam